habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinana kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir kala hadlay sugidda amniga caasimadda hirgal loo diray dhexdhexaadinta colaadda magaalada laascaanood oo maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal maamulka jubbaland oo war ka soo saaray fatahaadada ku dhuftay degmada baardheere ee gobolka gedo gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo wafdi uu hogaaminayo oo dib ugu laabtay gobolkaasi hiiraan kana hadla wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab ah agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir oo shir guddoomiyey shirka billaha ah ee madax qebeedyada caafimaadka sidoo kalena kormeeray isbitaalka laansaliti iyo goobo kale uu ku yaalo caasimadda akhbaraadka dibaddana waxaa ugu dooraroon maraykanka oo sheegay in iiraan ay samaysan karto hubka nukliyerka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabdiqaadir cismaan ayaa caawa idii waramaya warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay ama xafiiskiisuba uu kulan kula qaatay xubno markaasi ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo weliba hay-adaha amniga oo uu kala hadlay sugidda amniga caasimadda kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxda booliiska nabad sugidda gobolka banaadir iyo weliba xubno kale oo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo ka qayb galay kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha amniga oo lagu gorfeeyay amnigaba caasimadda muqdisho iyo dagaalka lagula jeero al-shabaab mas-uuliyiinta kulankan markaasi waxay si gaar ay kaga hadleen amniga caasimadda magaalada muqdisho iyo sidii loo hagaajin lahaa ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faray mas-uuliyiinta hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir in looga baahan yahay inay la yimaadaan fejignaan dheeri ah si bay markaasi la yidhi waxaa lagu yidhi khawaariijtu aanay fursad ugu helin dhibaateynta shacabka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan sida lagu yidhi warka laga soo saaray kulanka dhex maray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo weliba ee hay-adaha amniga oo ugu horeeya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya genaraal sulub axmed firin taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka iyo xubno kale oo kamid a hay-adaha amniga oo goobjoog ka ahaa kulanka ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-isul wasaaraha soomaaliya kulankaas isaguna goordhow war ka soo saaray ayaa waxa uu yidhi si loo dardargeliyo loona sugo amniga muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa maanta shir guddoomiyey shirka amniga caasimadda oo aan kaga arrinsanay sidii loo ugu guuleysan lahaa sugidda amniga magaalada muqdisho kaasi oo ay markaasi kasoo qayb galeen dhammaan hay-adaha amniga dalkeena iyo maamulka gobolka banaadir inta uu shirkan socday hay-adaha amnigu waxa ay soo bandhigeen istaraatiijiyadda sugidda amniga dalkeena gaar ahaan caasimadda dalka iyo sida shacabka iyo weliba dowladuba ay iskugu duuban yihiin islamarkaasina uga wada shaqeynayaan ilaalinta nabadgelyada iyo ciribtirka waxa uu ugu yeeray khawaariijta ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa kulankan uu shir guddoomiyey waxauu imaanaya iyadoo horaanta toddobaadkan uu sheegay in inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ay suuragal ay tahay in ay dhacaan falal amniga lidiga ku ah oo ay geysan karaan dagaalamayaasha al-shabaab geesta kaleetana irgo loo diray dhexdhexaadinta colaadda magaalada laascaanood ayaa maanta gaaray magaalada garowe ee gobolka nugaal ee maamul goboleedka puntland wararka gobolka nugaal ka imaanaya ayaa sheegaya in halkaasi maanta garoonka diyaaradaha magaalada garowe ay ka degeen wafdi ballaaran oo odayaal dhaqameed ah kuwaasi oo ka socday markaasi magaalada muqdisho ka baxay islamarkaasina dowlada federaalka dhinaceeda ka socday gaarina magaalada garowe halkaasi oo maalmaha soo aadan ay ka bilaabi doonaan dhexdhexaadinta ee dhinacyada isku hayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ilowreedada ayaa sheegaya in halkaasi ay kusoo dhaweeyeen wafdigan markaa xaaladda magaalada laascanood u aaday odayaal dhaqameedka isugu jira ee wafuud kala duwan oo ka mid ah cuqaasha puntland iyo xubno kale oo ka mid ah odayaasha gobolada s c khaatuma islamarkaasina magaalada garowe iyagu u yimaadeen si ay warbixinta xaaladda gobolka iyo dagaaladii ka dhacay ugu soo bandhigaan odayaashan dhaqan ee halkaasi gaaray islamarkaasina u qalab qaatay dhexdhexaadinta dhinacyada isku hayo magaalada laascanood odayaal dhaqmeedkan ayaa la filayaa marka ay ka tagaan magaalada garowe inay gaaraan magaalada laascanood si ay indhahooda ugu soo arkaan xaaladda magaalada islamarkaasina ay kaga gudbaan magaalada hargeysa oo ay kasii ambaqaadaan dhexdhexaadinta dhinacyada isku hayo magaalada laascanood oo in muddo ah ay ka taagneed colaad dhiig badani uu ku daatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada aan idhaahday guddoomiyaha gobolka banaadir cali jeete cismaanna waxa uu dib ugu laabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasi oo uu kulan markaasi kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan cali jeete cismaan oo gaaray gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka dhanaa al-shabaab ee la filayo in markaasi laga sii ambaqaado wejiga labaad deegaanada maamulka hirshabelle gobolka hiiraan oo ka mid ah meelaha ugu horeeya oo ay dagaalka ka dhanaa al-shabaab ay ka bilowdeen ayuu cali jeete uu sheegay in maalmaha soo aadan lasii ambaqaadi doono wejiga kaga ee dagaalka ka dhanaa al-shabaab
shan cisho ayaan wax bareefada ka garanayaa oan meel ku tegey si shaksiya shan cisho maalintii lixaadna waan ka soo tuulay waxaan raadinayaana inta badan waxay ahaayeen waxa aan wada ognahay marxaladda soomaaliya ku jirto khaasatan gobolkaani marxaladda uu ku jiro in loo helo waxyaabaha ka dhiman rugniyada ka dhiman in loo buuxiyo loo helo waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa dadka soomaaliyeed u dadaalayaan khaasatan dadka reer hiiraan waxaan filayaa meeshaan hadda aan joogno ayadoon marxaladdaan ahayn waan maalintii iigu dambaysay walaha waxaa laga joogaa sanadku dhowaadkeed waxaan isugu nimid arrimo xanuun badan oo siday hadda wax noo yihiin oo weliba sii qaab daran ay ahayd markaas dadka reer hiiraan waxaan rabaa laba arrimood oo miduba marxalad tahay inaan maanta u caddeeyo marka hore inay u diyaar garoobaan dagaal dhammaystirka al-shabaab in loo diyaar garoobo dagaaliiri dagaal sidiisaba waa dagaal hadduu bilowdo waa kala adkaasho meel dhaxoo la istaagayaa garanaya shabaab waa dagaalana waa inaan kala adkaannaa rajo damba lagama qabo inaan meel dhaxa istaago waxaan rabaa dadka reer hiiraan oo ilaahay buqcadaa uu ku beeray in hadday ciidan leeyihiin iyo hadday gabadh biyaha ka daba qaado tahay iyo haddii wadaad qur-aan u akhriyo ay tahay waxaadna ogaataan waa rabadaanoo lama shaqayn karo rabadaanta waa lagu shaqeeyaa anugu waxaan aaminsanaha dagaalkan ku jirna cibaado inuu yahay darri yali waaya inuu cibaado yahaan aaminsana haddii shalay waxay ka soo hallaabeen maanta ilaahay iigu dembi dhaafayaan aaminsana xaqiiqada marka laga hadlo caqliga shabaab la taaganyaa kaas waano shabaab waana ka adkaanay waana dhammaystiraynaa in lagu dhiiradaan rabaano waxaa intaa dheer dadka reer hiiraan hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda jiraan bacdulshabaab haddii alla idmo labaatanka bisha juun ilaa kowda juulaa inta ka dhaxaysa inay magaalada beledweyne isugu yimaadaan armaa si aan uga tashanno aayeen annaga inaan webadhir u qaadno xeelu noqdaan ma rabno dagaalaan galnay shayddaanka waa iska firjinnay qaybou ku jiraa oo hiiraan ka mid ah ayadana haddaan wajahaynaa jaalay markaan wajahno ma ma gacmadaysanayna xaafadaha maan kala aadaynaa ya meeshii owrku nooga dheeli jira waan naqaanaa sooma inuusan nooga dheelinaan u baahanaa waa inaan caqligeenna iyo garashadeenna iyo aqoonteenna iyo ahaalu cilmi waxaan leenahay inaan isu keenno wiilka dhintay iyo ka dhaawacmay iyo wakhtigaan bixinay wax kuwa noole waxay ka macaashaan in la helo wixii laga soo shaqayn jiray wax ka duwan inaan ka shaqayno waa ku celinayaa akhrinka- arrinkaas gobashaanagaa dhigayna waa infayd garanaynaa reehiraan dadka ahlu cilmiga ah dadkii nidaam garanayay oo ama qurba ha joogo ama afrikaanka noo dhadhow ha joogo ama soomaaliya ha joogo gogoshu waxay taallaa beled weyn nuxurka looga tashanayaana waa aayaha dadka reer hiiraan that's all meesha loo guurayo in aragti midaysan laga yeesho bacdu dhammaystirka shabaab taasi waa inahaas waxaa laga yaabaa in la isleeyahay duquma dagaal lagu inkaarinow cidda gelin- dadka gelin rabaa war mee mid barwaaqahan idin gelinaynaa haddii aan lahayn si aad ugu adeegato
waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan sidaad maqlayseen waxuu ka hadlayay dagaalka ka dhana al-shabaab ee ka socanayo deegaanada maamulka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan wejiga labaad la gudageli doono dhinaca kaleetana maamul goboleedka jubbaland ayaa war ka soo saaray fatahaadada ku dhuftay degmada baardheere ee gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sidaadan oo maanta markaasi shir jalaado ku qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada baardheere halkaasi ay ku dhufteen roobab markaasi daadad wata islamarkaasina sababay in uu fataho webiga jubba taasi oo ay ka dhalasheen khasaare kala duwan oo isugu jiro mid hantiyadeed iyo khasaare soo gaaray dad rayad ah degmada baardheere ee gobolka gedo oo webiga jubba ku fatahay ayaa fatahaaddu waxay timaaday kadib roobab xoogan oo halkaasi ka da-ay taasi oo ay ku geeriyoodeen ilaa iyo toddoba ruux halka markaasi maalmo ka horna daadadkaasi ka dhashay roobabkaasi mahiigaanka ah oo halkaasi ka da-ay ay ku dhinteen saddex iyo toban qof taasi oo dhimashada ka dhigayso labaatan qof halka dadka dhaawacyada gaadhayna ay intaa ka badan yihiin iyo kuwa barakacay si la mid ah khasaaraha hantiyadeed oo ay sababeen fatahaadadaasi ayaa iyaguna intaasi ka badan maxamed sidaadan oo maanta kismaayo ka hadlaya ayaa yidhi
maanta xaruntan aan joogno oo ah xarunta gurmadka gargaarka degdega ah dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda maareynta musiibooyinka een, waa xaadigan oo kuwa rabaani oo ilaahay keenay marka laga reebo qaraxa inta kaleba een, taagan xaaladaas saaibta halkaa ka- markii sidii in badan ay galaaftay in badanna khatar ku gashay maanta een, un la- in weyn een, qorshahaas oo ka kala bixi doona muqdisho iyo kismaayo oo socdo laakiin dhibaatada baaxadda ay leedahay kuma filno
madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sidaadan waxaan idinka raaligelinaynaa in codka ee celid farsamo awgeed uusan markaa nadiif ahayn hase ahaatee sidoo kale degmada baardheere waxaa gaaray guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo maanta halkaasi lagu soo dhaweeyey guddoomiye maxamuud macalin ayaa waxaa socdaalka ku weheliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed ciise senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag waxaana hay-adda maareynta ay degmadaasi geysay laba diyaaradood oo waday shaxnad gargaar ah oo isugu jiray raashin dhar iyo weliba daawo oo ay ugu tala gashay dadka ay saameeyeen fataadaha ku dhuftay halkaasi guud ahaana warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho a khiyaartana dhegeysataa ee caawa waanageynta cidduu warka iyagu sheego waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel